shirkadda warbaahinta idaaha news dot com waxay idiin soo tabinaysaa warar xaqiiqa ah oo ku salaysan dhexdhexaadnimo
jiya xildhibaanada ka soo jeeda deegaankaasi soo saareen in la aqriyo bismillahi raxmaan raxiim baarlamaanka federaalka soomaaliya taariikhda maanta ay tahay tobanii kowdii bishii sideedaad labada kun toban iyo shan taariikhda maanta ay tahay kowdii tobanka bisha lixaad labada kun toban iyo shanta war murtiyeed ay soo saareen xubnaha baarlamaanka federaalka soomaaliyeed ee ka soo jeeda gobolada jubbooyinka waxay soo jeedinayaan in la xurmeeyo lana dhaqangeliyo go-aankii ay baarlamaanka federaalka soomaaliya ka gaareen arrimaha jubbooyinka lixdii juun labada kun tobaniyo shanta in beesha caalamku garato ixtiraamto in beesha caalamku garato ixtiraamto lahaanshaha dalka diinta iyo dadka soomaaliyeed baarlamaankunu yahay xaruntii sharciyadda iyo ilaalinta lahaanshahaas in dowladda federaalka ay dadka gobolada jubbooyinka degan si degdeg ah ugu qabato shirdi heshiisineed oo rasmi ah loona dhan yahay in dowladda federaalku dib heshiisiin kadib dadka deegaankaas ku abaabusho sida ay u dhisan lahaayeen golo sharci dejin baarlamaan ay u dhan yihiin sida ku qoran qodobka sideedaad ee heshiiskii adisababa ee labaatan iyo toddobadii bishii sideedaad labada kun toban iyo saddex in xukuumadda federaalku degdeg ugu howlgasho sidii gacanta dowladda loogu soo celin lahaa deegaanada ka tirsan goboladaas ee weli ku hoos jira xukunka kooxda nabadiidka ee al-shabaab si ay dadka deegaanku fursad ugu helaan ka qaybgalka dib u dhisidda dalka iyo ka talinta ayaha deegaankooda maadaama muddadii jiritaanka maamulka kumeergaarka ee jubba ay ku eg tahay labaatan iyo lixda agost labada kun toban iyo shanta in dowladda federaalka ay dadka goboladaasi u abaabusho sidii ay u dhisan lahaayeen maamul rasmi ah oo ay iyagu taladiisa leeyihiin loona dhan yahay wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum taala wabarakaatu wamaasantiin waxaan rabaa inaan kusoo dhoweeyo xildhibaanada saaxiibadeey uu runtii kow u yahay xildhibaan jeso kusoo dhawo xildhibaan
asalaamu calaykum raxmatullaahi barakaatu waxaan salaamayaa ogaasyada iyo odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka reer jubbooyinka xildhibaanada sharafta leh ee golaha baarlamaanka federaalka soomaaliya bacda saxaafadda dhammaantiin waxaan idin leeya mar labaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu warkayni oo dhan wuxuu ku kooban yahay war-saxaafadeedkii kasoo baxay xildhibaanada ka soo jeeda deegaanka soo aruursan waa kii xildhibaanmataan oo idiin aqrinayay keliya waxaan rabaa onan soo istaagay inaan idiin yidhaahdo jubba xilligan la jooga golo baarlamaanka ma jiraa waxaa ka jira maamul kumeel gaar ah oo hogaamiye uu ku yahay annagoo tixgelinayno heshiiskii abisababa axmed maxamed islaam wuxuuna ku eg yahay bisha agoosto toddoba iyo labaatanka waxaa laydinka rabaa dadka reer jubbooyinka waxgaradkoodii maanta halkaan ay ku fadhiyaan gogashana waxaan idinku dhignay waxaa weeye inaan idiin wargelinno haddii aan nahay xildhibaanadiina waxaa laydinka rabaa in aad u dhaqaaqdaan siday aad u dhisin laheedeen maamul oo dhab ah oo caadil ah soomaalidu waxay tidhaahdaa dulmi doonow dulmi dulmi diidow dulmi doon ha noqon waxaa laydinka rabaa odayaashii baa tihiin marka aad wax dhisinaysiin idinka iyo dowladdiinnii oo gacmaha is haysta inaad wax dhisataan waxa aad dhisinaysiina ay noqdaan wax caadil ah oo aan dadka lagu dulmaynin xaqiiqatan waa hubaa markii aan dhegaystay waxgaradka hadalladoodii culummadii hadlaysay inaad necab tihiin dulmiga waa caddahay waana muuqataa waxaan idii ka rajaynaynaa iyadoo la marayo shuruucda dalka u taal dastuurka dalka u yeel qaabka ee sharcigii maamul usamaynta gobolada ee dhigaya qodobkiisi lixaad gobasha maamul usamaynta gobolada waxaa iska leh odayaasha dhaqanka oo kaashanaya xildhibaanada deegaankaas ka soo jeeda taas ayaa idii ogolaanaysa in dowladana aan idinku wargelino wasaaradda arrimaha gudahana aan wargelino aan dhahno gobolkaas goboladaas maamulaha loo dhiso bisha agoosta ka hor intuusmaandheyka ka dhammaan ninkaa odayga sidaa daraaddeed walaalayaal adeerayaal waxaa laydinka rabaa inaad cadaalad muujisaan kan kismaayo maanta joogo oo i dhegaysanaayo iyo kan maanta halkan joogo anigu daahir jeesow waa isku imid soomaaliyaad wada tihiin waxaa la rabaa in loo hoggaansamo qaraarkii iyo go-aankii baarlamaanka cidna ma bedeli karto ma aha mid abiil laga qaadan karo keliya waxaa weye wuxuu tilmaamaayo waa in la maraa waxa uu tilmaamayo waxaa ka mid ah inuu maamulkaas lahayn baarlamaan wuxuu tilmaamayaa inuu axmed islaam oo bisha agoost ay ugu eg tahay intaasna loogu yeeri karo hogaamiye wuxuu tilmaamayaa in dadka reer jubbooyinka ay u dhaqaaqaan inay wax samaystaan ayagoo gacmaha haysta dowladooda waad la socotiin maamullo badan baa samaysmaaya hadda gogolaa taalla cadaada oo aada la og tihiin odayaashii dhaqankaa ku maqan dowladdii wasaaraddii arrimaha gudaha wakiil ugaa oo joogta ra-iisul wasaarihiyaa tegi madaxdii oo dhan baa gacanta ku haysa hadday kala xanaaqaan waa laisku soo celinayaa laakiin idinka markayd kala xanaaqdeen waad kala soo yaacdeen waa kuwaan maanta halkan aada nala joogtaan waxaa uu ku heray maamulkii meesha joogi iyo intii taageersanayd kuwaasna waxaan leeyahay ha soo raacan walaalahaaga saaxiibadooda soomaaliya waxaa u baahan tahay in gacmaha las qabsado dalka wax la wada leeyahay ay ka dhashaan federaalku ma aha qabiil federaalka ma aha ee bugcad yar nin xoog ku qabsada federaalka waxaa waaye mid nabadeed mid wax la leeyahay ay ku dhismaan rabitaanka dowladdana ay waxaanayto iyo shacabkaba oo is ogo ay wax dhisaan aada iyo aadaad u mahadsantihiin waxaa iiga dambayn doono wixii aan ku aan ku dhex cararay xildhibaanada saaxiibadaya assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu xildhibaan salmaan
dhammaan ugaasyada garaadada salaadiinta nabadoonada iyo waxgaradka culimmada xildhibaanada sharafta leh warbaahinta dhammaan dadka meesha jooga iyo dadka naga daawanayo daafaha adduunka dhammaantiin waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan malaynayaa hadal waxay la dhihi lahaa waa la yidhi laakiin in odayoo loo yeero soo istaagaan ahayd inaan kelmad ka yidhaahdo way ku habboon arrinta ku saabsan shirkeenna maanta odayaasha sheegay waxay ku aadan tahay inaad muujisaan waxa aad ka qabtaan go-aankii lixdii bishaan uu qaatay baarlamaanka federaalka soomaaliya shirkiinna maanta sida aada sheegteen kaasoo ku saabsanaa waadna nagu marka qaadeen waa ku mahadsan go-aanka baarlamaanka wuxuu ka dhashay cabashadii shacbiga soomaaliyeed ee ku nool jubbooyin ee ka cawday dulmiga lagu sameeyey dhismihii golaha sharci dejinta lagu sheegay ee kismaayada kaga dhawaaqay booshinka horta awalan aada u ka dhashay sideeda haddaad adiga xaakim tahay oo aada maxkamad fadhido oo laguu soocawdo oo la caddeeyo inuu jira cabashada dulbiga la sheegay inuu jira markaad aragto oo waxaa jidda ninkii wax dulmiyey inaad taageerto mise kan wax dulminaya inaad qabataa hayska labadooda anaa isu jawaabayo waxa weeye qofku wax dulmiyey in la qabto wa jidka ilaahay kaas wa annaga dadaalkeena iyo shirarka aan qabanayno iyo mooshinka aan diyaarinayo baarlamaankeeni ujeedadiisu waxay ahayd dulmiga in la suuliyo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo dardaarmay dulmi haddaad aragto gacantaada ku suuli haddaad gacanta ku aadan ku awoodin afkaaga ku suuli haddaad afka ka awoodina qalbiga kana wa haadaa adcafu liimaan waxaa la yidhi waa kan ugu daciifan iimaanka kan dambe oo laleeyahay qalbiga kana hadda waad ogtiino soomaaliya muddo dheer waxay ku jirtay gacanka hadal gacanka hadalkii alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin dawlad baan dhisanay dastuuran samaysanay furuuc baan samaysanay wixii dawlad lagu yaqaanay tiirarkeedu waa leena gacanka hadalka halkaasuu ku dhammaaday maanta haddii gardarro la tirsado waxaan haysanaa shuruuc lagu kala baxo annaga sharcigaasaan marinay mooshinka jawaabtaas jawaabta mooshinka ma aha soomaaliyaan ka goosanayna jawaabta mooshinka waxaa weeye waxa aan ku gardarnahay utus weeye sharcigaa lagu kala baxa haddaadan ku qanacsaneen go-aanka baarlamaanka maxkamad baa furan oo leenahay adeyga maxkamadii saraajoog nidaam dawligaa lagu kala baxaaye khaladkaaga marka laguu sheego haddaad tidhaahda aniga dalkaba waa ka baxay waxaan leenahay jubbooyinka qof ma laha qabiilla ma laha ummad soomaaliyeed baa iskale meel ay u goyi karaan iyo meel ay tegi karaan iyo cid gooyin karta ma jirto mana jirto mana jiri doonto mana jirayso annaga haddaynaa jubbooyinka iskale u dhalannay matalayna baarlamaankaan ka matalaynaa caalamkaan ka matalaynaa meeshii aan joognaan ka matalayna cid marti looga noqonayo ma jirto qof loo daba istaagayo malaha waxaa weeye waajibaadka aan leenahay oo dastuuriga ah oo baarlamaaniga ah oo ummadda shacabka degan jubbooyinkaan ku matalaynaan ka gudanayna taas waa xilkeena baarlamaan waxaan usoo noqonayaa arrinta ku saabsan baaqa ay soo saarto gaasha caalamka iyo madaxda dawladdeedu iso waxaan leeyahay baarlamaanka waa dastuur nidaam sharciguu raacay go-aan buu soo saaray baarlamaankuna waa marjac loo soo noqdo ee dalkan ka jirto ma jirto hay-ad dastuuri ah oo baarlamaanka ka sarraysa oo go-aan baarlamaanka ka dambeeya soo saari karta ma jirto baasha caalamka waxaan leenahay wixii aada noo qabateen muddadii aan dhibaatada ku jirnay waad ku mahadsantihin waxaad hadda kadib nala qabataan waad ku mahadsantihin laakiin waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed muddo dheer bay dhibaato ku soo jirtay dagaal sogeeyo ku soo jirtay dawlad la-aan ku soo jirtay nidaam daro ku soo jirtay nabadgelyo la-aan ku soo jirtay maanta waxaan u soconaa inaan lugaheena ku istaagno nidaamkeena soo ceshano shuruucdeena isku duwanno waddankeena dib u dhiskiisa horumarkiisa iyo nabaddiisa ka shaqeynaan diyaaruna baasha caalamka waxaan leeyahay hanugu soo celinina dhibaatadii aan ka soo guurnay aan ka soo qabanay waxaad noola joogtaan waa kaalma dalka soomaali baa iskale dawlad soomaaliyeed baa ka dhisan dastuuray soomaali samaysatay baa yaala nidaam dawli ah oo soomaali ah ku jira kaasaa la raacayaa isqabashada iyo sixidda iyagaa loo raacaya iyagaa lagu shuruucdisaa lagu saxaya dhismaha maamulada iyo dawladda dhexeba waxaa loo raacayaa dastuurka iyo shuruucda xiriirka caalamka aan la leenahay kuwaasa loo raacaya wadahadalka iyo dib u heshiisiinka kuwaasa loo raacaya banaanka waxaana looga keenay ma rabno dhaqan aanan lahayn ma rabno diin aan teena ahayn ma rabno waxaa weeye beesha caalamka waxaan u soo jeedinaynaa kaalinteedu way taqaanay inay ku ekaato waxaa weeye waddanka wixii adduunku u yaboohay inay soo gaarsiiso howlaha dalka ka socdana wixii loo baahdo inay fududayso waayo kaalinteeda beesha caalamka waxaan leenahay marka saas wax nala qabanaysaan bliis wax wanaagsan nala qabta saasaan leenahay waxaan usoo noqonayaa dawladda soomaaliyeed dawladda annaga waaye dadku waa inay gartaan dawladda inuu yahay shacbiga inta ka soo harto xafiisyada joogtana waa shaqaale iyaga ay u idmadeen inay u shaqeeyaan horta in la fahmo way taas xukuumadda garsoorka madaxweynaha dhammaantood waxaa la yidhaha addimada baarlamaanka la yidhaahdo waa dad baarlamaanka uu shaqaalaystay isaga tiqa siiyey maxay sidaas ku tahay madaxweynaha baarlamaanka doona xukuumadda baarlamaankaas siiyey ogolaanshaha ay ku shaqaynayso garsoorka baarlamaankaas siinayo ogolaanshaha uu ku shaqaynayo xafiisyada dadka jooga ee magaca dawladda wata waa shaqaalo dawladeed dawladdana waa shacab baarlamaankana shacabku wakiilkiya marka ma dhacayso in shacabka la dhibaateeyo la dilo la kufsado la dhaco maamulkooda la boobo la dulmiyo annaga aan aamusnaano sariirta jiibno bisha markay dhammaatana xoogaa gunahoona loo qaray aan soo qaadano ma sugtoon afkoodan ku hadlaynaa waa difaacayna dawladda soomaaliyeed waxaan leenahay waxaa la yidhaahdaa hunhunu hadal maaha himbilisan wax arag baa la yidhahdaa haddaan oo soomaaliga aad u kasoo ahelay hadlaiga waxaan u malaynaya bilidisa oyimaan waa wax aragtaan waa liga labadaba waa liga marka waxa wey baarlamaanka go-aanka uu qaatay waa dastuuri in wax laga bedelana meel ay ku qoran tahay anaga maaha dadka mas-uuliyadda loo saaray inay hogaanka dalka qabtaan waa inay indhahooda cadaaladda u furaan dhegahoodana u furaan shaqada ay qabanayaan u furaan waxaan cadaalad ahayn sinaan ahayn is-xurmayn ahayn oo dalkan uu ku soo dabaalayo degenaansho iyo xasiloodi ma jirto waxaan leenahay madaxda dawladda ha ixtiraamto dastuurka iyo shuruucda ilaalintiisa loo xilsaaray ha ixtiraamaan aan leeyahay ha ku dhaqmaan dadkana ha ku dhaqaan وبالله التوفيق
waa mahadsan yahay xildhibaan salmaan xildhibaan geesay baanu kusoo dhaweynaynaa haddana intaanan tagamsiskeen bal tafadal
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على كل دين والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى ال محمد وصليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبعد آه ورد بحر ان يراهدو وعن ربا لبا كلمه او مد ان لا يحي وغاسدا صلادينتا دقت باشا نسو يمد مد ان اوغدليو dawladda dadka dantira oo baarlamaanku uu ka joogo iyo cidda hoos timaada ee bidda salaadiinta waxaa laga walaalayaal iyo waari dadkii dadka indhaha u ahaay arag uu ahaay wax uu dhahayay adinkii inta idinka noolba waxaa la rabaa inaad cadaalad wax ku doontaan waxna ku dhistaan wixii la hore laga sheegtay ma jiraan baa la yidhi sheegasho kale inaad ku jirna maaha cadaaladda waxaad ka bilaabanaysaa waayihii hore anigiiyo ninka la yidhaha maganaa dadka hore ordi jirnay hadda ninka odagahayo meesha ah fadhiyo oo gosha ka hadlaayay muxuu ahaa suldaanka halkaa gosha ka hadlaayay oo neero hormariya cadaaladdaa ka bilaabanaysa wax ogolaada cadaaladdaa ka bilaabanaysa walaalnimadaa ka bilaabanaysa qofka haddaad ogaado in wax loo hambeeyo wax loo ogol yahay waxa dhanba waa dhiibaya waxa dhibaatada lagu keeno waa kala waa la cararka wey waxna waa lagu keeni waaya wax lala cararayo taas waxaa raba odayaasha inaan gaarsiiyo dhinaca kale markaan u jeesto walaalayaal annaga waxaana dad muslima waxa aan ku heshiinana waxaa horeeya kitaabka munasalka ilaahay subxaana watacala uu soo saaray ilaahayna amrow nagu siinaa waqtasiba bixablillaahi jamiica walaa tafaraqu xariggan ilaahay isugu taga wada qabsada hana ku kala tegin uu ilahay leeyahy subxaana wa tacaala taas waxaan rabaa annagu inaan dabaqno haddaanu nahay xildhibaanada iyo xukuumadda iyo madaxweynaha u sarreeya midnimada qaranka ilaahay inaan dabaqnaan loo baahan waxaan rabnaa dadka beesha caalamka anoo kala tilmaamayn waxaa soomaalidu ay ku heshiiyen inay ayidaan waxaa soomaalida ku heshiiyey inay ugu kaalmeeyaan laakiin kala birinta iyo isfugirinta waan soo ogaanay naga daaya mana yeelin hortaa ma diidna ma yeelina naga daaya waxaan kusoo gabagabaynaa walaalayaal maamulka waktigiisa hadda inuu gabagabayaha la sheegay waa walaalkeen waa walaalahan weeye inda wax loo dhiibaa dadka dhexdiisa waaye malaa'igma xukumi maydo gacan jilacsan walaalnimo jilacsan beer lugeyn walaalnimada sida loo qaato dadka loo xukumo hala yimaadeen markaas ayadaa baa loo dhiibayaa marooqsiga ha la dhaafo lacarmidda ha la dhaafo waa laysaga daliida wixii dhulka ha lasoo dhigo sidaasaa walaalnimada ku imaanaysa ayagana fariintaasaa nudiraya walaalnimada ayaa wax walba ku imaanayaan ayada ayaa nadeeqda ayadaa maaragtay adduunya akraba aan ku libaanaya dalkanaga ku dhismaya taana intaasaan leeyahay waxaan salaamayaa shirka odayaasha ay noogu yeeleen waa ku mahadsantihiin baarlamaankana waa shaqaalihii adigu aad dirsateen waay waad ogtihiin dadkii adinka aad soo saarteen wey dadkiina waa idinku soo sineen haddana inay la shaqeeyaanay diyaar u yihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa mahadsan yahay xildhibaanku waktigii casirkaan aadan lahayn baa la joogaa waadkaa noo soo xiraya waas maxamed waas caashi ayaa noo soo gabagabay doona insha allah